qalabkan oo lanka talagalayaa tallaalka cudurka dabeelaha ayaa la diirisiyaa dhammaan degmooyinka shaldhiboon ee SSC qaatoma ayaa la kadajiyaa degmada laascaanood iyadoona la wareegtay wasaaradda caafimaadka SSC qaatoma maalamo hadereer ayaa tallaalkan laka bilaabi doonaa caasimada iyo deegaanada kale ee maamulka hay-adda w h o iyo unisef ayaa shixnada ka horeytiyo deersiyaga garoonka diyaarado laascaanooda daawooyin iyo qalabka tilaalka cudurka dabeela siyo ulaada deegaanadaasi ayaa landeersiyaa madaxa hay-adda w h o ah marwo ugaasa xasana basaasa iyo ku warbiidiya qalabka tilaalka ee laascaanooda ayuu hadeersiyaga hay-adaha unisef iyo w h o a iyo agabkii tallaalka ee loogu talagalay in tallaalka lagu qabto sabalaygaas oo ay soo dhiibtay hay-adda unisef waxaan iminka la wareegnay sabalaygii sabalaygaas oo dhan saddex boqol iyo soddon iyo sagaal item sidaa daraaddeed waanu soo wada gaadhay sabalaygii waxaan u mahadnaqaynaa marka koowaad allah subxaana watacaala baan u mahadnaqaynaa mahad iska leh marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa hay-adda unisef oo ifarti badan iyo dadaal badan gelisay inay soo dirto sabalaygan iyo hay-adda w h o oo dadaal badan ka qaatay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya dhammaantood waxaan uga mahadnaqaynaa wasaaradaha iyo hay-adaha iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay dadaalkan in maanta la keeno halkan khaatimo tallaalkii ay caruurtu xaq u lahaayeen shan sannadood ka yar caruurtaas oo lagu tallaali doono tallaalkaas caruur ka badan konton kun oo qof iyadoo lagu tallaali doono konton kun oo caruura nambar ka badan aad baan ugu faraxsannahay in maanta la keeno ssc khaatumo tallaalkii caruurta ee shanta sano ka yar kaas oo ka kooban dhammaan xanuunada dilaaga ee aan dawooyinka lahayn tallaalkiisii oo dhan ka kooban mas-uul ku tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in qalabka tallaalka iyo muhiimad iyo in layaa bulshada deegaanka ssc khaatumo in ubadka ku nool ssc khaatumo ay heli doonaan in ka mid ah xuquuqdii ay lahaayeen oo ah in ay ubadku heli doonaan tallaalkii ka hortagga xanuunnada kala duwan sida dabaysha jadeecada kixdheerta gowractada iyo waxyaabaha la midkaa waa wax ubadka ka maqnaa muddo saddex sana ah ama maxaa la yidhaahday ka badan runtiina ah shay ilmo kasta oo dunida ku nooli uu u baahan yahay waxaan ku faraxsannahay in ubadku ay heli doonaan tallaalkoodii ubad badan oo khatar ugu jira inay xanuunadaasi ku dhacaan inay ka hortagii insha allahu tacaala ay heli doonaan sida aan soo sheegayna waxaan uga mahadnaqi doonaa cid walba oo door ku lahayd in tallaalku uu halkan soo gaadho hay-adihii soo bixiyey kuwii soo fududeeyey xataa diyaaradda soo qaaday ee maanta laascaanood soo gaadhsiisay waxaan leenahay dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin maalamo hadereer ayaa haydo w h o iyo unisef iyo deersii doonanga deegaanada ssc kaatumo daawooyinkaasi lan bilaaba tilaalka owlaada dabeela iyo ona muduwal tilaalayo an helna